waxaa kaa ah si maanta hawsha maad socodsiisid hadda waan ku aqaanoo shaahii baad saaka ilowde
heedhe ma aha sidaasi saddex koob baan cabbay saaka makhaayadii sacdiyaad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal idlaantiinba kusoo dhawaada warka subaxee radio kismaayo qodobada saaka ay maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland oo dhagax dhigay wadada isku xirta kismaayo iyo afmadow aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo qoraal ka soo saaray mooshin socda iyada oo markaasi guddi loo saaray mareykanka oo sheegay inuu rajo weyn ka qabo in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ay guul ka gaari doonaan madaxweynaha faransiiska oo sheegay in saldhigyada afrika uu ciidankiisa ka saaray oo uu ku bedelayo xeryo markaasi tababar
waa kuma war waageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waayahay isku soo noqood wanaagsan dhegeystayaal waa sabti afarta bisha markaasi maarso ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka subax waxaa markaa idiin akhrinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo labadii cisho ee lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa kulamo gaargaar ah la qaatay madaxda dowlad goboleedka jubbaland iyagoo ka wada hadlay waxyaabo badan oo muhiima madaxweynaha ayaa ugu baaqay hogaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta deegaanka inay doorkooda ka qaataan qorshayaasha dib u heshiisiinta dib u xoreynta iyo horumarinta deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda ee mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay wadada isku xirta degmooyinka kismaayo iyo afmadow oo ah waddo laami ah oo dhararkeedu uu yahay boqol iyo labaatan kilomitir wadadan ayaa muhiim u ah isu socodka bulshada iyo ganacsiga deegaanada kala duwan ee jubbaland ay ka kooban tahay wadadan oo wejigeeda koowaad dhismaheeda uu hadda meel wanaagsan marayo ayaa la qorsheynayaa in si wada jir ah ay dhismaheeda isaga kaashan doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland si loo yareeyo wakhtiga dheer ay qaadan karto isu socodka deegaanada kala duwan ee muhiimkaana ay u tahay la dardargeliyo wadadan ayaa markaasi wejiyadeeda kala duwan waxa uu ka bilaabanayaa oo laga bilaabay deegaanka buula guduud iyadoo markaasi la rajeynayo in dhismaheeda markaasi si dardar ah oo wanaagsan uu usii socon doono iyadoo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dowlad goboleedkaba ay markaasi iska kaashidhaahde si wadajira markaasi ay u dhagax dhigeen si markaasi loo sii dardargeliyo dhammaystirka markaasi wadadaasi muhiimka oo isu socodka bulshada iyadoo madaxweynaha jamhuuriyaddana uu markaasi maanta ka duulay garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulla xasan isagoo ku wajahan aadan cadde ee caasimadda isagoo markaasi dabcan soo gabagabeeyey labadii cisho ee markaasi uu ku joogay magaalada kismaayo waayahay golaha aqalka sare ayaa guddi gaar ah markaasi u saaray mooshin xildhibaano ka tirsan golaha aqalka sare ay soo jeediyeen oo ah in wax kabadda lagu sameeyo muddo xileedka labada gole ee baarlamaanka warqad ka soo baxday guddoonka aqalka sare ayaa lagu sheegay in aqalka sare u qaatay soo jeedinta shan iyo toban sanatar kuwaasi oo soo jeediyey in muddaxileydka labada gole laga dhigo shan sano halka uu awalba hore u ahaa afar sano waxaa lagu sheegay ujeeddada markaasi loo kordhinayo muddaxileydka labada gole inay tahay xaaladda amni ee dalka markaasi uu ku sugan yahay waqti xaadirkan iyo si markaasi loo sii ambaqaado howlaha markaasi qabyada ah ee horyaala labada markaasi gole arrintan ayaa waxaa markaasi kusoo aadeysaa iyada oo markaa isla maanta warqad aan idhaahdee warqad markaasi dabcan een, sidoo kale iyadana lagu sheegay inay tahay mooshin markaasi la doonayo in labada gole ama ay ku codsanayaan mudanayaal ka tirsan golaha shacabka inay doonayaan in wakhtiga la kordhiyo laga dhigo shan sano taasi oo labada markaasi gole oo aqalka sare iyo aqalka hoose ay sheegeen inay guddi u saarayaan in markaasi arrinta laga soo tala bixiyo lana ogaado ujeedka markaa laga leeyahay oo ay sanatarada iyo sidoo kale xildhibaanada kala duwan ee golaha shacabkaba ay ku doonayaan in markaasi shantaas sano lagu kordhiyo mudduxileedka labada gole ee aqalka sare ee aqalka hoose iyadoo ujeedadana markaasi lagu sheegay inay doonayaan in xaaladda amni ee dalka uu ku sugan yahay iyo sidoo kale arrimo badan oo ku gadaaman mooshinkooda la doonayo in sidoo kale laga sii talabixiyo oo si weyn markaa loo faahfaahiyo waxyaabaha uu ku qotomo mudduxileedka ay codsanayaan labadaasi gole iyadoo uu guddina loo saaray guddigaasna loo sheegay inay kasoo talabixin doonaan arrimahaasi dhanka kale taliyaha ciidamada mareykanka ee africa genaraal mashiil langley ayaa markaa sheegay inay ku rajawan yihiin in dowladda soomaaliya ay ku guuleysato dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo ka hadlayay shirkii caalamiga ah ee talyaaniga ee difaaca africa waxa uu markaasi taliyahaasi sheegay inuu kalsooni weyn uu ku qabo habka ay markaasi u howlgalaan ciidamada xoogga dalka iyo saraakiishooda qaabka ay markaasi taatikada ama qaabka ugu habboon ay markaasi u alifayaan xogaha markaasi weerarada xagga amniga iyo sidoo kale siraha amni ay helayaan waxa uu markaasi sheegay inuu aada ugu hanweyn yahay qaabka ay u howlgalaan ciidamada uuna aad markaasi ula fajacay aad ayaan ugu rajawan yahay sida ay u socdaan ololahooda ka dhanka al-shabaab laakiin sidoo kale tallaabada xigta waxaa loo baahan yahay in dowladda ay samayso uu adeegidda bulshada dhibaataysan hadday tahay in loo gargaaro oo gargaar la siiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ayuu yidhi genaraal mashiil sarkaalkan ayaa sheegay in mareykanka uu la garab taagan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya taageeridda howlgallada ciidamada ee markaasi dagaalka ka dhanka al-shabaab kula jira islamarkaana aysan jirin wax dhibaato ah oo dadka rayidka ah markaas soo gaara howlgallada ay qaadayaan arrintaasi uu ku siifeeyey in tuulooyinka iyo dhulka markaasi tan ee beeraha ah ay ka howlgalayaan aysan dadka rayidka ah markaasi ku waxyeeleynin sanadkii lasoo dhaafay mareykanka ayaa in ka badan laba dhibic shan bilyan oo gargaar nafbadbaadina siiyey geeska afrika iyada oo hal dhibic saddex bilyan oo ka mid ah lacagtaasina ay si toosa markaasi ugu soo ama ay usoo gashay gudaha soomaaliya oo loo isticmaalay dhanka amniga gargaarka iyo waxyaabo badan sida uu mareykanka sheegay shirweynaha labada kun saddex iyo labaatanka ee madaxda difaaca afrika ayaa isku keenay hogaamiyaal ka kala socday afartan iyo saddex wadan oo afrikaan ah iyo shan iyo toban unug oo ilaalada markaasi qaranka mareykanka ah oo ka dhacay magaalada roma ee dalka talyaaniga si ay uga wada hadlaan iskaashiga dagaalka lagula jiro al-shabaab waayahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan warkii subax oo idinkaga imaanaya redio kismaayo haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka daawud cusmaan cali ayaa la diyaara aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed sheekh siraad subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha warka subax waxaan kusoo qaadan doonaa kulamadii xal la ciyaaray naabul xalay waa laga badiyey waa la kufiyey ambitikeeda waa lasoo afjaray hal iyo everlasia ayaa ku garaacday brishi dortmund laba iyo hal waxay kaga adkaatay arbi lixburg nice iyo weliba oqsee hal iyo hal ayay ku heshiyeen kulamadaas ayaa xal la ciyaaray kadis iyo weliba real sociedad every ever ayay isla dhaafi waayeen kulamo ayaa la ciyaaraya maanta premier league iyo weliba ezerega talyaaniga liga spain bundesliga jarmalka city iyo weliba newcastle ayaa ugu soo horeysa arsenal iyo weliba banmudo way is arki doonaan aston villa iyo weliba crystal palace way balansan brighton of albion iyo weliba west ham united way kulmi doonaan chelsea iyo weliba lilies kulanka isha lagu hayo garan bota haddii lilies haddii uu ka badin waayo shaqada wuu isaga tegi doonaa baa leeyahay wolfis iyo weliba tottenham hotspur way wada ciyaari doonaan southampton iyo weliba leicester city ayaa is arki doonaa dhanka iyo zbeni katefe iyo weliba girona almeria iyo weliba real real mayoco iyo weliba i waa ejo atletico madrid iyo weliba sevilla way kulmi doonaan dhanka iyo weliba zerega talyaaniga monza iyo weliba emboli atlanta iyo weliba dunesia frontier iyo weliba ac milano dhanka iyo jarmalka ugisburg iyo weliba wend primary bacom iyo weliba jelka zirovo bayr waa bayr munakh iyo waa brushim joqlaberg iyo weliba frigberg menzi iyo weliba ovenheim union berlin iyo weliba colon way kulmi doonaan stratgeed weliba bayr munich way wada ciyaari doonaan league one conference kulamo ayaa la ciyaaraya lions iyo- waa linis iyo weliba lille ayaa kulmi doona paris germany iyo weliba nites way wada ciyaari doonaan kulamadaas ayaa la ciyaaraya maanta xubintii ciyaaraha warka subaxna saaka waageynta aan dibida kugu celiyay qaybaha warka inaga horay weliba cabdirasaaq wadani
waayahay daawud aad buu u mahadsan yahay kusoo dhawaada wararka dibadda madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo ka qeybgelaya shir looga hadlayo deegaanka oo lagu wado inuu ka dhaco dalka gabon ee dhaca bartamaha afrika ayaa sheegay inuu soo dhammaaday gumaysigii dalalka yurub gaar ahaan faransiiska ee qaaradda afrika macron ayaa afrika ugu baaqay in iskaashi wanaagsan ay wadaan saldhigyada uu ka saaray ciidamada dalkiisana ay markaasi ay joogaan dhowr wadan oo qaaradda ah ayuu tilmaamay loo bedelayo xeryo lagu tababaro ciidamada dalalkaasi waxa uu sheegay in qaaradda afrika ay ku xoogeysteen wadamada turkiga ruushka shiinaha maraykanka iyo wadamo kale halka doorka faransiiskana uu meesha kasoo idlaaday balse xalka kaliya ee ku habboon ee ah in dib loo soo celiyo xiriirka markaasi ku dhisan caawimaadda in xoogga la saari doono faransiiska ayaa ciidamada ka jooga waxa ay markaasi kala joogaan wadamada maali burkina faso jamhuuriyadda afrikada dhexe ka saaray kadib markii askar iyo saraakiil looga dilay dalalkaasi kooxo hubeysan oo dagaal ka wada dalalkaas ayaa dib ula wareegay goobihii ay isaga baxeen ciidamada faransiiska in ka badan saddex kun oo askari iyo saraakiil faransiis ah ayaa weli baaqi kusii ah qaaradda afrika wadamada ay kala joogaan ayaa kala ah senegal every coast gabon jabuuti iyo wadamo kale waxaa socda markaasi qorshe howlgal military ee faransiiska markaasi lagu bedelayo mid uu ku taageerayo dalalkan afrika isagoona sheegay inuu ciidamo u tababarayo faransiiska ayaa gumaysiga qaaradda afrika soo bilaabay qarnigii toddoba iyo tobnaad waxaana markaasi uu cagta dhigay dalal dhowr ah oo ilaa haatan looga hadlo afkiisa dad iyo dhulba waxa uu saameeyey faransiiska wadamada uu isticmaaray ama uu gumaystay warkiisu waxaad kala socoteen radio kismaayo idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad dhegeystayaal waa inaga intaa